xubno ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa booqday iskuul ku yaala deegaanka afrax muuse ee hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud ujeedka safarka shakhsiyaadkan ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa ahaa in dadka deegaanka ay ka dhageystaan warbixino ku aadan baahiyaha waxbarasho ee ay qabaan waa kuwan qaar ka mida dadka deegaanka oo wasaaradda waxbarashada xubnaha ka socday uga warbixinaya baahiyaha dhinaca waxbarashada ee ka jira deegaankan afrax muuse ee hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud
waawga mahad celinaynaa waxaan marka rabnaa marka koowaad ilmo maadan aada u fara badan baa dhigta iskuulkan qayb sideedaad ka baxda ayaa jirta oo dugsi sare ka dhigata degmada guriceel qayb toddobaad ku jirtaa jirta qayb bilaabahaa jirta waxaan marka rabnaa xagga macallimiintu aad bay noogu liitaan mid laba saddex afar waa kala gaari weyday macallimiin badan baa loo baahan yahay wasiirka dhowraan ka rabnaa iyo dowladda dhexe inti ka dhe intiga intaba waxaa meesha ka jira lambar kow waa waxaa weeye waa macallin koo nugu yar hal macallin baa dhiga wuu kala gaari waaye ilma aad u fara badan waaye
hadday tahay guri wax lagu barto waxaa weeye guriga waxaa dhisay dadweynaha waa jiingadow ahaay waa iska bololayo aboor iyo dabayl iyo waxbaa iska cunay waa sigan yahay hadda waxaan codsanaynaa dhismo kaafiya ardada waxbarashada meeshu sidii hore way iska bedesho awal baadiye iyo iska ahda ceeleylada ceelbiyadu ayaa ku yaalla deegaan ahaan waxay u qaadan kartaa intii deegaan qaatay qaadan karta waxaan u baahannahay marka inaan macallimiintaas helno wasaaradda ayaan ka codsanaynaa galmudug hadda marka koobaad agaasimaha nala jooga wasaaradda nagala jooga iyo madaxda wasaaraddan ka codsanaynaa wasaaraddan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada soomaaliyana waan ka codsanayna in baahideenna deegaankan oo xagga waxbarashada saasna lagu tixgeliyo oo macallimiin deg deg ah naloo keeno hal macallima jooga kumana filo midda labaad wixii aan ku jirnaa waa jiingado jiingadihiina haddii ilahay kurin waa bidbidaayaan waxaan u baahannahay inaan helno hooy ilmuhu wax ku bara karaan kuraasta taalla xafidi karta bugaag taalna xafidi karta ilmahana xafidi karta waxaan kaloo codsanaynaa agabkii wax lagu bara lahaa inaan helno oo dhammaystiran ma haysano hadda ma aanaan helin waxaan kaloon u baahannahay oon rabnaa inaan helno quudin oo ah deegaanka deegaanada ugu baahida badan xagga quudinta ilmahan hadda hal saac iyo bar meel loo socdo annaga saacaddaasaan dhaqaanaa islena waa un toddoba kilomitir meelahaas camal ilmaha qaarkood ka soo aadaan
booqashada xubnaha ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay ku tageen deegaanka afrax muuse ee degmada guriceel gobolka galgaduud hoostaga ayaa soo ku soo aadaya xilli deegaano badan oo hoostaga degmada guriceel ay ka barakaceen dadka deegaanka islamarkaana ay ka xirmeen goobihii waxbarashada sababo la xiriira abaarta